kulankan wuxuu hagaasimay guddiga gurmadka fatahaadaha koonfur galbeed yalla qaadan bulshada magaalada baydhaba welina loonku hadalaya sidii loonku gurmada lahaaye dadkii uusa saamayay fatahaada uswida rababka kuqubada ee dalka kulankiiyo weliba qayb ku haya wasiiro ku tirsan dowladda koonfur galbeed xildhibaano culummo dhallinyaro iyo saraakiisha ammaanka koonfur galbeeda bulshada magaalada baydhabo ayaa bilaabeen inay isku aruuriyana qaaraan lanku gurmadow dad ka dhibaataysan sidoo kalena hano ku mid ah taliska ciidanka booliiska iyo qayb ku qaadahaya deeqo lanku gurmadow dadka usa saamaya daadadka waxaana ku mid ah ururada bulshada iyo weliba yo sheegana inay unsuuriyiin sidii gurmud dhini kasta ee iyoona garab surmin lahaayeen walaalosho dhibaataysana والقرمن لو القوم لو أصلابت كبر لو قصبي ما تبوي كوم دلك شان بلا بنقش ودوغاي شيء إبدل شيء بك دك دنقروا إن شاء الله مركا وركب كبار بابا ودنبيان الأسبوع ملان بلنتان والأسبوع بدوس كبير laabihi shalay lamna suubi nadiif hageeka baha aragtiisu nawdi waa masiibada baani ee koyti ilaahay nasiibada nimo qodada may walaalan kasta oo geeka agoodi walaashadan qodada kor karka ama alaabta hata dadka biyo qaadan waa laska laska dhaafo lan dhar i kooba biyo ku qaadan naftiisa la basay lamin naftiisba meelo ku waay waa dhibaato jarta ee kor dadka may balaaha u qaadan saraakiisha ciidamada oo qayb ku ah gurmudka lanfidii ay shacabka usa saamaya fatahaada iyo weliba xuseena muhiimad yeelata in xaaladan si wadajira lan wajahaa shacabka oo ganacsatada haato kankal haado ini waliba beesid yimaan ciidamada naftoo maldhaariye iyo naftoo dowladdan shabeena dhaqaalo qaadaan ini waliba beesid yimaan saraakiisha isku balaawta beesid dhiibta wasiirinta beesid yimaan dowladda balaawta dhaqaalo dhiibta muddo dowladda dhaqaalo dhiibto shacabka dadka deyde wali jeelaani nini dowladda beesid yimaan shacabkana niideyda
un haddii ani boliiska walaayar macnaan la hayne oo kulley bini'aadinana iidankaan askarti iidan joogolka goyni yaa antidan toolka ballan qaadna dhiigle fadaana oo hatan dadku hortiyo lisheena cuntada kuwareejin yaa fadaan haddii laa yare yoo ballan qaadan walaana oo balyaru ayliasnay marka walaay tabantaane askarta wal iidan jeele kala raagiyo gudoomiyaha guddiga gurmudka fatahaadaha eena wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maalinta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush oo uusan la hadalaya bulshada ayaa ku codsaday intii oo kaalintii u qaadan maadaama xaaladda iyadin adagta shaqadan shaqa oo hal qof u taalla maaha shaqa gudi- guddi keligiis u taalla maaha shaqa dhallinyarada u taalla maaha waa shaqa kulliga noo wada taalla qof walba kaalintiisaa qabto haddii qof walba kaalintiisa yar uu qabto insha allah ilaahay culeyskan waa- waa- waa naga kor qaada aan dadaalno insha allah culeyska in daba waana dhaafay inta kalena haddaan isku xirnaano aad loo shaqay waa loo- waa loo- waa loo- waa loo- waa loo gudbi doonaa marka een, muhiimadda waxaa waaye een, intaasaan rabay inaan inaan dul istaago een, aan isku tashano sharar kaa socdaan M- markaa noo baahatiin goobtaa nooga baahati diyaara idinnahay ciidamada diyaara idin yihiin maamuladiina heer gobol heer degmo ilaa iyo madaxweynaha diyaara idinnahay een aadaan idinku mahad celinaya waxa aad naga rabtiinna isku xidhaantaana aan- aan ansaan hawsha aan ku wadna markaa noo baahatiinna goobtaa noogu baahatiin iyo waqtigaa noo baahati codsanayna aadaa u mahadsantiin ilahayna culeyskaa naga kor qaado waana dadaalina kulligeen aadaa u mahadsantiin weli weliba xaafado ku mid ee magaalada baydhabo lahkadaad gureeyahaye dadkii ku go-doomay fatahaadii dhowaan ku dhiidi magaalada baydhabo xarunta gobolka baay